ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa wado kulamo wacyigelin ah kadib markii uu soo labagacleeyay xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban iyaga oo taga goobaha bulshada ay joogaan iyo guryaha gudoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe xuseen maxamed xaaji afi ayaa tilmaamay in muddooyinka dambe ay ku hoolanaayeen wacyigelinta caabuqa iyaga oo ka sameynaya goobaha ay bulshada iskugu yimaadaan maalmahaan inaan wadnay inaan waayigelin ku samayno guryaha sidii suuqaha waan dhex marnaa inkastoo qofna ay macnaha markaas nagu caawininin horta cudurkan waa cudur safmarayn ah ilaahay subxaana qaadir aan noo keenay waa cudur halis ahna waa kan wuxuu uu duwan yahay kii hore wuxuu iska ahay lacib sakhiir laakiin kan waa mid aan caadi aan ahayn dadka waaweyn iyo dadka yarna isku mid uu ka yahay xaggooda dhinaca kale xuseen oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhaftay in bulshada ay wacyigelinayeen in ay siinayeen afsaabka wuxuuna dhalinta uu ka codsaday in ay ka wada qayb qaataan wacyigelinta qadarta xanuunka covid sagaal iyo toban waxaa kaloo jirto qalabkan hadda maaska laleeyaha oo wejiga lagu xirto sida fasmaska annaga jeebkeenaan iska caawinay oo waxaan samaynay harqaamaqaan tagnay baatiaan usoo tolnay xaafadaha sida suuqyada sidii dugsiyada qur-aanka kulli waan u wada geynay jeebkeenaan iska fangoraynay annagaana bixinay qof welibo dhallinyaro ah waxaan jecelnahay in ay meeshay taagan tahay gurigeeda goobteeda ganacsiga maartaa magaalada dhexdeeda inay wacyigelinta ay ka qabtaan waana soo dhaweynaa dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe khaasatan kuwa degmada joor aad aan ogahay howlaha maartaa ay hadda ay ka wadaan gobolka shabeellaha dhexe degmadiisa jowhar dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ay mamnuucday goobihii ay bulshada iskugu tegi jireen waxayna shacabka ugu baaqday in ay ilaaliyaan nadaafadda islamarkaana ay muujiyaan kala fogaansho si uu u yaraado faafidda caabuqa